khadka taleefonka ee magaalada jijga waxaa haatan si toosa ugu jira wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee puntland engineer maxamed faarax aadan shabakada wararka cebadka ayaa taleefonka kula xiriirtay kadib markii maanta gaadiidka iyo hantidii shacabka buuhooda lahaa lagu wareejiyey maamulka puntland iyo madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya wasiir bal kusoo dhawow ciyaar dhowdka faahfaahin naga si arrimahaas asalaamu calaykum bismi illahi raxmaan raxiim hadda weli waxaan ku sugannahay magaalada weliya hadeeraano la wareegnay gaadidii iyo iyo lacagtii goobjoogna waxaa ka ahaa wiilka goobjoogka hogaanka nabadgelyada maamulka iyo cadaaladda iyo wasiirka maalgashiga ee dowlad daagameedka ee soomaalida etoobiya waxaan jecelahay halkaa markayna rabto inaan haddii ilahay ka dhigo wasi gudubna wixii kale ee barnaamijyadaas la xidhiiray waxaanu kaloo isla qaadanay in la sharceeyo ganacsiga iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka oo si sharciyo la maro si qof walba hantidiisa u maal u nabad gasho uuna u ogaado de waxa cashiya saarayo waxaanu kaloo isla qaadanay in waxa laalaya wixii dhibaya wixii dhibaya etoobiya nabadgelyada etoobiya iyo puntland go-aan mida laga wada qaato wasiir dib ayaanu arrimaha kusoo noqon doonaa ciyaar dhowdkan waxay ku weydiinaysaa tirada baabuurta la wareegteen iyo hantidii shacabka buuhooda lahaa ma idinka haatan si buuxda gacanta ugu haya bal dhegeystayaasha faahfaahin kasii waxaanu la wareegnay toban baabuur oo lix kamid ah ay jigjiga joogto saddex kamid ihna ay joogto daroor midna uu joogo dano halkaa toban baabuur bay noqonayaan baabuurta lixda ah jooga jigjiga waxaa lagu darayaa scott ciidan baa lagu darayaa dawladdu leedahay waxay marayaan daroor saddexdaa baabuur ee kale ay sii kaxaynayaan waxay sii marayaan haddii ilahay ka dhiga dano kaasi dareen saasi toban baabuur bay noqonaysaa dareewaladoodii baana nala jooga annaga hadda oo hadeer gacanta ku hayo lagu wareeginayo waxaa kaloona lagu wareegay afar iyo toban kun oo dollar oo ahaa lacag cadaan oo dawladda etoobiya ay maalintii gacanta labadaba ka helay baabuuraaray taasoo taasoo lacag dollarka etoobiya baan ka tahay laakiin hadda annaga iyadoo la eegaya waxyaala badan na lagu wareegay iyadoo etoobiya na lagu wareegay waxaanu kaloo isla qaadanay qodobka ugu muhiimsan meesha waxa weeye wax allaale iyo wixii cadow ah etoobiya inay cadow u yihiin puntland wixii puntland cadow u yihiin inay etoobiya cadow u yihiin qodobkaana waanu gaadhnay waana ka wada shaqaynayna tallaabadaasi maanta wasiir rasmiya looga guulaystay mudane wasiir haatanna xageed ku sugantihin majiga maadisababa xageed ma ku sugantihin hadeer jigjigaanu anagu ku sugannahay waxaan isla qaadanay cadowga koowaad ee labada kamid yahay nimanka